maanta oo ah maalin arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay soddoniyo kowda bisha tobnaad waxaa war-saxaafadeed uu ka soo baxay shirka golaha wasiirada ee dowlad goboleedka galmudug ee ku sugan magaalada cadaado oo ah xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka galmudug shirka waxaa shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed maxamuud xasan axmed baasto wuxuuna warbixinno ka dhagaystay madaxweynuhu xubnaha golaha wasiirada waxaana looga dooday arrimaha siyaasadda amniga iyo arrimaha bulshada ee khuseeya arrimaha galmudug waxaa si qoto dheer diiradda loo saaray arrimaha xasaasiga ah ee hadda taagan iyo sidii lagu gaari lahaa dib u heshiisiin iyo isfahan dhex mara guud ahaan bulshada galmudug taasoo loo marayo sida qaanuunku qabo ee dastuuriga ah ee lagu dhisay dowlad goboleedka galmudug maadaama maamulkii hore ee axmed ducaale geelila xaaf uu gees maray nidaamkii dowladnimada ee galmudug ku dhisnayd haddaba dood dheer iyo falanqayn kadib golaha wuxuu soo saaray war-saxaafadeedkan kow golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug waxay soo dhoweynayaan dadaalka hagar la-aaneed ee xukuumadda federaalk soomaaliya ay ugu jirto dib u heshiisiin dhab ah ee ka hirgasha galmudug labo goluhu wuxuu soo dhoweynayaa go-aankii ururka ahlu sunna ee dhuusamareeb ay ka qaateen go-aanadii ka soo baxay shirkii qarandumiska ahaa ee magaalada garowe ay ku qabteen kooxda isku magacowday golaha iskaashiga dowlad goboleedyada saddex golahu wuxuu ugu baaqayaa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya iyo wakiilka ururka midowda afrika inay arrimaha dib u heshiisiinta galmudug kala xiriiraan hay-adaha dastuuriga ah ee bulshada galmudug dooratay afar ugu dambayntii golahu wuxuu shacabweynaha galmudug ku baraarujinayaa inay midnimadooda ilaaliyaan kana digtoonaadaan wax kasta oo dowladnimadooda dhaawacaya dhammaad mahadsanideen